مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد shee ma banaan tahay banaanbaxa islaamka muxuu ka leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين horta islaamku waxa hadda banaanbaxa loo yaqaano oo mudaaharaadka loo yaqaano qaabka hadda ay u socdaan ay u dhacayaan islaamku wax uu yaqaanay maaha waa qaab mubtadaca oo bidcaah oo la bilaabay oo islaamku uusan aqoonin bimacnaa mudaaharaadkan la leeyahay waxbaa lagu inkiraya oo munkar baa lagu inkiraya jira laleeyahay wax jira maaha laakiin masalan salaada ciid oo kale ama salaatul istisqaa oo kale asxaabta waa isugu soo bixi jireen nabiguna waa tuji jiray ama waa u khudbay jiray oo khudba waa ugu jeedi jiray laakiin noocan hadda laleeyahay mudaahara oo qaabkaana wax loo inkiraa laleeyahay islaamku meeqa sababtaa islaamku sidiisaba fawdo maaha islaamku waa ummadiisa wuxuu u sameeyey xadaarad midda ugu fiican uu sameeyey wuxuu basiir ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bilcadli in allaha nicma yacidukum bihi in allaha kaana samiican basiira ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul dalikum khayru lakum intum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila waay aayadda hore fiiri sida ilaahay ula hadlaayo ummadda in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wixii ammaanaa dadkeeda u guta qof kasta waa la amraya ammaanadiisa inuu guto an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada inaad gudataan weliba aayaddu waxay kusoo degtay nin gaal ah oo laga qaaday furihi xoog looga qaaday kacbadoo cali ka qaaday ayaa aayaddu la soo degtay oo la yidhi nabiga iyo asxaabta in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha amaanaadka dadkooda u guta u fiirsado meeshaas islaamka xoog aan wax ku muquunaynaa inuusan islaamku rabin taasaa markhaati idinkugu filan yowmu fatxi maka oo ilaahay u gargaaray diintiisi oo caradii dhammeed la qabsaday yaa ayaa ninkan gaalkaa oo furaha hay jiray jaahiliyadii sidiisina u hayay ayuu u yimid cali bin abi daalib furaha keenuu yiri ma keenu yiri furaha waa diiday furihiis cali waa qabtay ninkii furihii ka soo qaaday nabiga u keenay furihii kacbada waa lagu furay nabigu waa galay isla markiiya waxaa la yidhi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha maxamedow adiga iyo saaxiibadaada waxaa laydin amrayaa inaad ammaanada u gudataan dadkeeda udhuuda ujeedda alla kaleeya markaasuu furihii inta soo qaaday ninkii oo faraanka saroori furihii aada haysatay waa kan oo lagaa qaaday allana saasanun amra markii furihii gacanta lagu celiyo islaamay islaamkii wax ka qaatay khalaas waa hogaansamay ninkii maasha allah marka islaamka suuraddiisa la shawahayo oo laleeyahay islaamku ma soo laaban karo xoog maaha wax kale kuma soo laaban karo war islaamka xoog xoog ha lagu soo celisho maba nala amrin ba anaga waxna amrada maba la arkaba anaga xoog kusoo celiyo tusbixii marna nala go-ay anagu dosigayada iyo dadnimada xumadayada iyo akhlaaq daradayada iyo diin xumadayada manala go-ay dariiqii nabigu kasoo bilaabay aan kasoo bilowna in allaa yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada ahalkeeda u guta war qof kasta oo qof wax ka hayaa waxeeda hasiiso ha qof kasta oo xaq maadiya ama xaq adadiya qof kale ka haysa xaqeeda ha u gudato hasiiso waaya wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bilcadli haddaad dadka kale xukumaysaanna cadaalad ku xukumaa lay markaasaa la sii waday waala yaa ayuha aladiina aamanuu ya adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum kuwa allaaya nabiga rumeeyo alle adeeca rasuulka adeeca madaxdiinana adeeca wauli amri minkum kuwa idinka idinkamidana adeeca ya muslimiinta madaxu ka dhamaamayso ulil amrigu laba un waayo siday culamadu ku fasireen ima alumaraa wa ima alculamaa haddii umaradii la waayo oo siyaasadu ay maaragtay baabi'ido oo ay ku kala tagaan madaxdii diineedaa joogta ayagaa loo xukuntamaya ayagaa loo celinaya amarka ayagaa la adicaya ya wajihada dhammaan waxaa isku haya beledkan oo isku dilaya oo la taladiisaan isku haysanaa iyo madaxtinimadiisa odayaashiisa iyo cuqaladiisa kulligood waxaa waajib ku ah inay culimada u laabtaan kulligood dariiqii saxda ah ma hayaan waa qaldanyihin dariiq qaldan ay ku socdaan yajib calayhim an yuraajicu lamra amarka inay dib u fiiriyaan ayna u aliyaan culimada waajib ku ah ha oo ay yidhaahaan waxna kala dhaha oo culimadu ayagu ninkii dadkan madaxda noga lahaa ay iyagu keenaan ha ilaa ayagaa waliil amri minkum eh ayagaa meeshii jooga haddii ku kala siyaasnaan ay la kala burburaan ayagu ma burburayaan sababtoo waxaan burburayn oo baaqiyay haystaan waa diinkii islaamka iyo sunnihii nabiga soo maa ayagaa loo celinaya hay haddaa dhacda wax laysku qabsado marka fa in tanaazactum fii shayin hadday wax ku doodaan faruduuha ila allahi warasuul waxbaa lagu dooday calaa sabiili lmisaal ixtifaal bimawjinabawi aa lagu dooday waa tusaale wa ama mudaaharaadkaanoo kalea lagu dooday waa la dooday waxaa la isqabsiya nabiga ma loo ixtifaalaa sida loogu ixtifaalayo ciisa bni maryama sida loogu ixtifaalayo ma ugu ixtifaalnaa waa lagu dooday ya markaasoo kale markay dhacdo doodaas waxaa la rabaa faruduuhu ila allahi warasuul ilaahay iyo rasuulka loo celinaya alimaamu nawowi muxuu yiri fi kitaabi riyaad saalixiin wuxuu ku yiri ila alkitaabi wasunna ayaa lagu ijmaacay ilallahi warasuul in laga wado ila alkitaabi wasunnati ayaa lagu ijmaacay kitaabkii sunnadaa loo celinaya in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir haddaad ilahay iyo maalinta aad rumaynaysaan haddaad la rumaynaysa maaha khilaafka kitaabkii sunnada una celinaysaan waa meel kalaad ula laabaydi sida haddaba ay yeelaan ay cano kale ugula laabteen khilaafaadka ay isku hayaan oo ay ugu laabteen gaalada ugu tegayaan gaaladii way xukuntamaya intay utagaan ay ama baryayaan gaaladii ay leeyihiin kaalayo noo kaalayo niminka waa idin baryeena jaalayaalow walaalayaalow ha adduunku wax isla qabsada wax nala qabta yaa dawlad noo dhisa kaalaya maaragtay wax noo qabta badarna siiya abaaraan nahayda hirirtaasii guraya gaaladii u laabaya gaaladiiyo tuugaya maxaana aayadda lagu amray waxaa isku qabataanba faruduuhu ila allahi warasuul ha wa kaana alkitaaba kitaabka waxaad moodaa min cindihim inuusan waxba ka aqoon dowladnimada iyo dhismaheeda iyo qaabka inuusan wax ka aqoon ya waana ka badiyaa bal gaaladu waxa andumo ah oo ay maanta haysato nidaamka casriga oo gaaladu haysato waxaa ugu weyn ama dafaatiirta casriga waxaa ugu weyn addastuur faransi a ugu weyn mid ka weyn ma jiro kan ingiriiska a ingiriiskaasaa ka weyn kan faransiiska weyn kaas faransiiskana waxaa la ogaaday inuu dadkii muslimiinta ee isbayn joogay dhulkaas ku noolaa cilmigeedu inta dalgashay wixii bimaa yatafaqu ahwaahu hawadiisa wixii waafaqayay asaga oo gaalnimadiisa waafaqsanaa inuu ka qaatay oo dastuur ka sameey walidalik xadeer lagama heli karo dastuurka faransiiska mas'ala ku jirta oo aan mas'aladaas ugu yaraan caalim islaam ousan mas'aladaas jawaabin bigadi nadari can dicfihaa oo quwatiha mas'aladaas quwadeediyo dicfigeeda ha fiirin laakiin mas'alo kasta dastuurka ku taalla minuu muslimaha jawaabay daciif ha u ahaato ama bama qawi ha u ahaato ya asaga laakiin waa wixii asaga hawadiisa waafaqayo qaatay ya nimanka loo xukuntama waa niman sidaas annaga caalan ogu ahaa oo fuqara ah oo aan haysanin oo ilbaxnimo aan aqoonin oo ilbaxnimada ah anagu gaarsiino islaamku gaarsiiyey oo islaamku dad ka dhigay ya islaamku hortiina dad baabaco ahaa ilaa qaarkood ay qiraan isbayn markii muslimiinta laga baabiiyey nin qoraya oo kiristaana uu yiri nimankii isbayn muslimiinta ka tirtiray uu yiri ee reer galbeedka ay yiri ya adduunyada laba kunoo sanay dib ula dhaceen ya nimankii uu yiri reer galbeedka waa gaaladii kale oo islaamka ka baabi'iday isbayn uu yiri laba kunoo sanay adduunka dib ula dhaceen uu yiri ha sababta nimankaas waxaa laga baranaya yiri ilbaxnimada iyo dadka qiyamkiisa iyo dhaqanka dhanaa laga baranaya wax gaalo lagu ammaano oo la yidhaah gaalkaa muslimka ugu hormaray yaa waxaa laga arkaa tumaalnimadaas ou leeyahay teknolojiyaan aqaanaa iyo waxaa sunkaa oo biraha uu isi saarsaarayo ayaduna ma dhisnaan karto haddaysan aysan helin cilmi ijtimaaciya iyo mid siyaasiya oo toosan haddaysan helin ma saxan karto waxaa markhaati kugu filan maanta maxay hayaan maanta maxay hayaan nolol maxay hayaan min arbaxi qabaa'il ayaa ayaga dhan ay maaragtay nolosheedii ku dhiseen maanta meelay joogaanay la-yi ha ayagii atirtirmay wuxuu niguu sheegay aniga labaatan sana hadduu wiilku gaaro sida loogu soo wado maaragtay umuuraha ku saabsan ragga iyo haweenka xaajooyinkooda sidii asagoo yar loogu soo waday oo loolahay iskoolkaa loogu dhigo oo loolahay maaragtay telefishinkaa ka fiirsado oo xaggaa ka tiro loolahay shan iyo labaatan sana markuu gaaro waaba eberu noqonaaba waaba dhimanaya isaga midkaa dhimanaya markaasu wuxuu dooranayaa liyakuuna imra'atan isaga midka inuu naag noqdo dooranaya wuxuu lacag la siiyo dhan wuxuu leeyahay naag inaan noqdaan rabaa ee naag ha layga dhigo naasa ha la ii soo sameeyo meelo kale ha la ii jeexjeexo hawshaas u gela leanna rujuuladii ka dhigatay ha maxay uga dhigatay akhlaaq xumadii lagu soo arabiyey markii hore uga dhimatay marka nimanka aan leenahay aan daba joogno oo aan istishaarada weydiinayno waa nimanka sidaas faruduuhu ilallahi warasuula layska rabo war ilaah iyo rasuulkaa loo celsho ayagaa nidaamka yaqaana sida noo fiican ayagaa yaqaana ya marka bahashaan mudaaharada la yidhaaho wax islaamka ay raad kuleeda lama arko nabigu alayhi salatu salaam wuxuuna yidhi man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa radin waxaa la rabaa amarkayaga haddaan muslimiin nahay inuu noqdo mid waafaqsan kii nabiga inuu noqdaan nalka raba ya ninkan waa dhei jiray waa la isdili jiray dadku waa isxoogi jiray sidaan ma loo samayn jiray mudaaharaad waa maya looma samayn jirin see la rabaa marka in loo daaweeyo waxaa la rabaa oo islaamku uu rabaa waxwa dadka ulil amriga ah oo umuurtu ay ka gunsan tahay ayaga yaa dadkaas in loo yeero oo wixii jira dhameeya la yidhaaho saasay ku xiran tahay laakiin mudaahara ilmo iyo naaga ha la soo daldalo oo meel ha laysugu keeno waxay kordhiyeysa lamaalka hadda kahor maxay tartay ya gaalada ayaga waxba u tara minta maxaa la awoodaysa diin lahayn mogta laakiin annaga diinaan leenahay xadaaraan leenahay ilbaxnimaan leenahay dhaqan wanaagsanaan leenahay toosnaanaan leenahay annaga waxaan uga baahnaa ma jirto mudaaraad iyo hebel ha udlataf
sheekhow diinku maxay ka qabtaa ma lagu jihaadi karaa koob iyo tobanka hogaamiye kooxeed oo isku magacaabay inay la dagaalamayaan argagixisada ayna soo celinayaan nabadda
bismillahi alxamdulilah rabi alcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin midda warqadan le waxaa leeyahay ilaa adiga iyo inta kula afkaarba aad culamada usoo laabatiin laydiin jawaabina warqadiisi waa taas halkaasi taalla waa inaad culamo usoo noqotiin oo diinka usoo laabatiin aad laydiin jawaaba hadda laydin jawaabina wabilata
ururka sheekh diintu maxay ka qabtaa ururka takfir al-takfiir oo sheeganaya in magaalada muqdisho ay tahay daaru ahli kufri qardhana ay tahay daaru ahli islaam daaru lislaam bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala ali saxbi ajmaciin ururka atakfiir leerahaa urur baadiyeysana qowlan waaxidan waa dulaal ahlulbidaca kuwa ugu xunxun weliba waana shiraaru lkhalqi walkhaliiqati kuwa nabiga ku tilmaamay wa khalqiga kuwa ugu sharta badan nasaxta addiini samaa sharun minhum waxa ayaga ka shar badan dhulka hoostiisa ma joogaan nimankaas nimanka ayaga wax ka shar badan dhulka hoostiisa ma joogaan bal saxaabada waxay ku tilmaameen kilaabu naar naarta eeyaheeday ku tilmaameen eeyaha naarta lagu tilmaamay limaada maxaa lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla lawtaan meeshaa salaada laga adimayo allahu akbar allahu akbar laga leeyahay iyo ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuululah daar kufri waaya qabaan ha ya halkaa laga adimayo waa daar kufriga qabaan ma yusalluun hadday tukanayaan xataa ku tukan maayaan imaan maayaan ay waa agmarayaan daarta kufriga laga soo waday leeyihi waa masjidkaas yar ilaahay baa loo dhisay muslimiinaa dhisatay ayagu islaamka sooma aysan gelin bal ayaga aabbayaashood iyo awoowayaalkood islaamkay soo ahaayeen abis ha macalinkiisa asaga qur-aanka baraayay sheekiisa cali faxmalaha uu soo akriyey aa masaajidkaas ku dukaaya macaana wuxuu u yaqaanaa daar kufri u yaqaana ahe daar kufri ayuu u yaqaana marka saa darteed nimankaas waa kilaabu naar we kilaabu ahli naar we ahlunaarka eelyahooda waa eelyahooda weliba kuwa ugu xun wa marka nimanka ayagaa waa niman lunsanoo dulaala ha la iska ilaaliyo ha laga fogaado wabilahi tawfiiq sheekh asalaamu calaykum waraxmatullah nin baali cilmi ayaan ahay waalid ayaan u shaqeeyaa waalid inaan in aan waalidkay u shaqeeyo iyo in aan waxbarto waa isku keeni waayey marka maxaa igu naseexeynaysaa jazaak allah khayr
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هي حقيقة مقطع والد هي علمه هي نفس الأدباء هي علم برته كل واسكو كوني كرتا وحقا من أول انت سلاماتكم أولا بان وأودا لا لكن عدي على عشر قف ستة صلح ومش هذا حدا بشهر عند والدك هي علمها shaqada aad usoo shaqaynayso fadaaka usoo shaqay kasoo qaadba laba iyo tobanka saac oo maalmood usoo wada shaqay laba iyo tobanka laba iyo tobanka kalah ilaa maqribkiina kusoo jir shaqada oo waalidka iyo ilmaha usoo shaqay waa ko haddaadan hadda xaas lahayn xataa waxaan kugu nasiixanaya xaas yeelo guurso hadeer guurso xaas aada u shaqaydo yeelo marka intaa samayso habeenkii dugsiyo habeenkii la dhigaa jira qur-aanka baro marka hore asaga xafid waktigaaga dhan asaga si inaad xafido ya marka qur-aankaaga xafido oo ilaahay ku makaniyo xifdigiisa waxaad bilaabaysaa hal kitaab oo naxwaana waa bilaabaysaa qur-aankaaga waa xafiday hal kitaab oo naxwaa ayaad bilaabaysaa markaa dhowr kitaaboo fiican ka gaarto oo naxwuhu ku dhaco si fiican kuu dhaco kutubta cilmiga oo sunnada bilow caqaa'idka ka bilow hal hal kitaab bis u bilow kitaab ha ka badsanin adiga waxaan rajaynayaa haddaad taladaas yeesho maanta haddii aada jirto labaatan sano yaa labaatan sano kale markaad afartan sano jirto min aclami naasi fii hadi lumma inaad noqotaan rajaynaya mana ubaahanaysid wax kale ya aniga waxbarashada iskuul maba ka hadlinba waxaan ka hadlay midda diinigaaan ka hadlay oo qofka uu baranayo waa awoodi karaa ummadda caalimkeedoona noqonaya hadduu taladaas yeelo qur-aanka marka hore meel dhigayaa qur-aankiisa meel dhigmay laba iyo tobanka sac waalidkiisa iyo naagtiisa usoo shaqaystaa haye marka dambena hal hal kitaab oo naxwaa u baranaya markuu naxwaha si fiican u fahmo kutubta sunnada caqaa'idka ka bilaabo kuwa xadiidkaa ku xigsaday tartiib tartiib maalinta min calami naas markaa kadib waxaan u malaya wuxuu u haraa waxay noqayaan fiqigan qiyaas qiyaasta ahay noqayaan ayadana wakti yarow siiyaa uga filan wabilahi tawfiiq sheekh ka waran nin qof muslim ah wuxuu beri ka yahay ku dacaayadeynaya oo sumad sumcad dil ku samaynaya ninkaas aw
ninkaas iyo hadda war bale qof walbaa garan karta isaga laftiisu waa is-og yahay waxa uu samaynayo ya waxa uu isaga laftiisu samaynayo waa og yahay ha oo qofka sidaa yaala waalidka weyn oo u yaala alla waa og yahay subxaana waa og yahay qofkaas maan hay qofku waxaysan mu'miniinta qofka mu'minka ahayn hadday saarto dembi weyna uga xasilaay walaa shaka fiihi qof walbana carabkooda inay ilaalisaa laga rabo inay qofka walaalkeeda maxaa waktigeeda maxay ugu lumanaysaa waa qaraa'id wax laga yaabo we wax kaluu qabta mii waayo ya ma kitaab iska akristay haddaysan akrisayn ma iska seexo haddaysan seexayn ma adduunyadiisa u xanaasho ya maxaa ku dhibaya inuu qof walaalkiisa waxaysan ahayn uu ka sheego maxaa ku dhibaya oo waktiga isaga lumiyo ya waktigu waa samiin waa qaali ha wax yaraad haysataa cumri yar oo maxduuda ayaad haysataa war cumrigaaga ka faa'iidayso kiila waqaala iska dhaaf kiila waxaa la yidhi qaala wuxuu yiri iyo waxaasa dhin ka tag yaa waxaad yeesho wixii ku anfacaya baro adiga waxa ku anfacaya baro oo diinkaaga tacallum oo wixii mas'ale aad beri weydii lahayd adigu hadeer hawig weydiiyo adigu baro ha qof walaalkaana waxbaha saaran maxaa saaran maxaa ka rabtaa caradiisa ha iska joogo wixiisa ha iska wato ha wabilaa tawfiiq sabab ninkan wuxuu yidhi nin ayaan masaajid imaam noogu ahay sifaadkiisa iyo aanan macnaha war u hayn maalin ayaan soo cayaaraya arkabaashi dhaadhiida ninkaa salaada inaa oga faaruqo ma ii banaan tahay ama aan ku hijroodo masaajidkiidiyo بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من كان هواي واهل الاهواء واي واكون ولي مسلم واي اهي علماء اد اد ودور الجيران dadka saxda cayaara iyo dadka laadiida cayaara iyo waxaasoo dhan culammada islaamku hadii jir muruucadiisa qofka dhaawac gaarsiinaysa ninkaa masjidka haddaad heli karto masjid kale ka aad oo ka tag haddaad maaragtay heli karto isaga laftiisa la hadal oo waani oo wax u sheeg haddaad heli karto dadka masaajidka la dukanaya isaga u sheeg oo haddaba ninkaan waa nin laadii cayaara salaaduma imaam idinkaga noqda maaha ha ninkaa ista waa ninkan jara iyo laadiin waa isku hal waxaasoo dhan laa yajuus ma banaana inay dadka imaam u noqdaan waxaasa kale hay wabilahi tawfiiq sabab ma banaan tahay in laga barto maxaakiimta tababarka caskariga بسم الله الله سبحانه وتعالى وحده يا عبد الله ما استطعت من قوة ومن رباط بالخير ودا برتا فرداها كريس ودنا برتا أنا وحان قضاء قفك برنايا علم جاس حتى علم برشدي أصلا لسكمها لسكمها يو أبناني هذا الكلام جرى لكن بك على برنايا هي وقت على برنايا هذا الكسوش labaadiba waxay kuu soo jiidayaan inaad futanta dhexdooday kuu soo jiidayaan ay fidnooyinka inay dhexdooda sababta markaa shayga adiga aad barato laabudda min alcamal bihi inaad ku camal gasho adaa maarmaan ya haddaad aragto marka meel lagu samaynayo shaqadii ayada aad barata ya waa fududahay inaad dhexdooda waa fududahay inaad qof muslim dhiigga daadida waa fududahay inaad dad muslimiin calqaam u dhigtaa ya anigu marka waxaan leeyahay nimanyow waktigan ha baranina iska daaya nimankaad sheegaydiina gaar ahaan ha ka baranin labadaba iska daaya faraan ka qaad sababtaan uleeyahay maxaa waay maaha inaysa fi aslihi banaanen wax la barto ama qofkaan laga baranayo uusan ahayn qofkii laga baran lahaa xataa gaal waa laga baran karaa laakiin nimankaana hadeer waktigaan la joogo futantay dhexdooda ayaanu ku dhex darsiinayan adigana ama kiyaa barbara waa jele dadkaa layne haye maxaa ku keena marka dhibkaas oo dhan barashadii aada baratay aa ku keentay hay ayadoo qadar allana waxba kaa celinay laakiin haddii meeshaas nidaam jiro oo dawlad la helo dawladdaasiyo ama dawlad maaragtay aadila ha noqdo a mid jaa-ida ha noqoto inaad ku dhex barataa laadaas sababto a sitamadiia a markaa xadaysan ha ma doodaysa way xadaysan tahay dawladay ku hos jirtaa dawladdu meelaysa rabna ma aadi kartid adiga laftaada tababarkaagu xumaa tababar marka oo xoogaa maxfuudus noqonayo wabilahi tawfiiq sheekha xaaska in lala ta- eh, la tashigeeda ma sunnaa mase waa waajib bismillaah saas u bacdi.
ee, xaaska la tashigiisa umuuraha ku saabsan gabadheyda masalan oo la guursanaayo inay lala tashadaa sunnada ko laakiin umuurta kale waa madax wixii ayadu ay khibrad u leedahay in lagala tashado muhim waa haddii ayadu wax taqaan shayga oo qof khibrad u leetahay oo daata caqlin raajix ay tahay ya in lagala tashado waa madax waa banaan tahay oo ninka oo la tashado ha yajiisle waa u banaan tahay sidii nabiguba ula tasho jiray ha laakiin keenimaysa inay madaxweyne noqoto hadeedaadaya islaaxa meesha si ogashada madaxweyne noqon karta maadaama nabigu la tashaday waa jira ma waxas baadiro tala suurana lama gey karo gurigeedana lagama bixi karo naagta guryaheeda adduunka ninkeeda kaliya ayadaa la tashada doran wabilahi tawfiiq sheekh caqiiqada wiilka halwan ma lagu qali karaa magaciisa ma ma lagu qali karaa caqiiqada haa Eh, magaciisa goormaa la bixin karaa
magaciisa ma lagu kali karaa waa ku jirta maya halwan ma loo qali karaa ha masha allah magaciisa ma lagu qali karaa hadduu jirto ma lagu qali karaya magaciisa haddii lagu qalo baktii noqonaa neefka xagaysa dhig halwan waa lagu caqiiqay karaa wiilka laakiin shardi waa inu wan weyn yahay wan weyn waa inuu yahay shardi magacana waxaa loo bixinayaa maalinta loo xaqiiqaynayo lafteeda maalinkaas mooyinka la samaynayo ka mid tahay magac bixinta anuga la magac bixinayo marka loo xaqiiqeeyo oo neefkaas la galo dibadeed ayaa anuga magaca loo bixinaya wabilatas su-aasha ugu dambaysa intay ku socotaa ku socota culamada salafiyiinta ka socota ardayda salafiyiinta iyo dadweynaha gaar gaarkii qaarkii qaarkii dadweynaha qaarkii waxaan ku waxaan ka codsanaynaa culammada ay inay noo caddeeyaan su-aalahan su-aasha horeysa muxuu yahay dagaalka ka dhex dhex maray hogaamiyaasha iyo midooda maxkamadaha muxuuse sharcigu ku magacaabay dagaalkaas su-aasha labaad dadka muslimiinta ah oo ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dagaalkaas xa xageebuu sharcigu ku tilmaamay xaqooda midda saddexaad maxay yihiin nimanka sagaalka ah oo u midoobay la dagaalanka alqaacida su-aasha afaraad maal ma lagu ma lagu ma lagu bixin karaa dagaalkaas ninka ku bixiyase ku bixiyeysay ninkii ku bixiyeyse muxuu mutaysanaya afar su-aal
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين muxuu ha yahay dagaalka dhex maray duniya maxkamadaha muxuu sharcigu ku magacaabay dagaalkaas dagaalkaas waa ka jawaabnaa madana dakor dagaalka waa dagaal fidnaa niri qitaal muslimiinka dhex dhacayo waayaa niri ko dad muslimiin ahaa dirirayaa niri ha warkaas anagu waa caddayn waran qarinana maaha dad muslimiin ahaa biriray ha dagaalkuna dagaal fidno waaye halkaasi horta annaga loo joogtaa haddii magacaasi nalaku sheegay ama ko dadka hera muslimiinta ah oo ku geeriyo oo ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dagaalkaas xageebuu sharcigu ku tilmaamay xaqooda miya xaqooda ninkii galaya aa lagu tilmaamay ninkii dilaya lagu leeyahy qof walbaaba ciday dishay ya xaqeeda ayadaa lagu leeyahay warkaas maxad yahay ya ninkii un qof muslima dilay muslimkoo dilay xaqiisa asaa lagu leeyahay ay ha iska baxsho awliyadiisa ha kala xisaabtamo xagga dhiciyana haye maxay yihiin nimanka sagaalka ah maxay yihiin nimanka sagaalkaa horta eragan alqaacida la yidhaahdo kaatibkaasaa ku darsadaan u malayna ayaga eragan erey kalay u samaysteen oo argagixisan la yidhaha alaysa dalik waaya nimankaas ayaga ah nin kastaba wixii asagu uu ku qowlay ayaa loo haysta wixii ay ku wada midoobeenna waa loo wada haystaa hada mafhuum